waa tahay marka hore kusoo dhawo warbaahinta islaamiga alfurqaan adigoo magacaa ku bilaabaya cabdixuseen aadan cumar ah halkeed joogtaa waxaa joogaad kuwin baru isbitaalka ku jiraa isbitaalka ka waran maxaa lagu sameeyey waxaa laygu sameeyey qaliin yaa laygu sameeyey qaleenkan muxuu ahaa qaliinkana oo agahay waa buro waa gartay burumee qasne kugu taala toban sano oo igu taale ayaa ada xagge ka imaatay haawaay hawaayaa ka timid yaa kuu sheegay marka in in in halkan buru lagu qalayo ana halkan buru luqalay walaalaha meelaan soo jiraan fuundiyaalka ah yaa ii sheegaan yaa alfurqaan yaan ka maqlay amiin waa gartay marka hadda qaliinka ma lagu sameeyey marka qaliinkii waa laygu sameeyey waa jiifa qaliinka yaa kugu sameeyey qaliinka eh, takhaatiirta iga sameeyey waa gartay en, wax lacagaam layaa qaatay maya lacag ma li weydiin bal ka waran en, culeyska en, haddaa ay kugu haysay burada iyo haddeertaan farqi u dhexeey muxuu yahay alxamdulilah hadda uleyska waa iga degay dhaabaa ma ogi uleyska ma qabo marka maxaa dareemaysa hadda hadda kadib fiyaawan la dareemaya mago waxa ilaahay waa tatiis gooni waay qaliin noocan oo kale ah oo lacag la-aan ah horey ma lagu sameeyey maya hore ma maqlan manana arkan anaba intaa miiga soo gaari lahayn haddii qaliin jiraan lahay hore la-aan ugaa lahay intan burada miigu yalaan toban sana igu yaala laa hadda waxay qaliin la-aana loo dhahay yaan kasoo maqlay idaacadda iyo ani walaalaha aan ho- hoogooda aan ogaaday saasaa ka imaaday qaliinkan iyo dadka kuu fuliyay iyo wilaayada iyo hawshan ee kuu qabtay iyo maxaad leedahay marka axsaanta jisakallaahu abaal weynayo uu leeyahay markaan aan soo dhaweeyo bukaanka xiga en, ugu horeen kusoo dhawo warbaahinta islaamiga alfurqaan adigoo magacaa ku bilaabaya adaawa umar kuunyo barow bal ka waran kuinbaro en, halkee ka joogtaa isbitaalka weyn ka waran isbitaalka en, muxuu kuu qabtay si fiican waa lii soo dhaweeyey dhaweys ka bacdi buraa igu taallay oo shan iyo toban sano ah alxamdulilah waa laygu qalay hadda waa jiifaa caafimaad baan dareemayaa haddii alla cidmo marka walaalahay oo igu dambeeya oo buro ugu taallo inaa gurmudkaan si degdeg ku imaadaan aa la rabaa waa gartay en, in kuinbaro dadka qaliin loogu sameynayo en, sidee kugu soo gaaray macnaa sidee ku maqashay idaacaddaan ka maqlay alfulqaan waa gartay buradan intee culeys ay kuu haysay shan iyo toban sana igu socotay En, haddeertaan maxaad dareemaysaa marka hadda caafimaad fudeed aa isoo galay marka en, qaliinka wax lacaga ma laga qaado mise lacag la-aan waayo maya lacag la-aan waayo wax lacag lii weydiye ma jira marka ilaah ayadna khayr ha siiyo waa tahay dhegeystayaal een, waxaan ku suganahay isbitaalka weyn ee deegaanka kunyibaro oo wilaayada islaamiga shabeellaha hoose ugu horeyn isbitaalka markaan tegay waxaa ugu soo dhaweeyey een, agaasimaha guud isbitaalka een, kunyibaro agaasimaha marka hore kusoo dhawo warbaahinta islaamiga alfurqaan waa ku dhawo walaal asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Een, waxaan kaaga mahad celinaya runtii een, waraysigaaga een, agaasima isbitaalka een, waayadii dambe waxa uu iclaaminayay ogeysiis oo ah qaliin waxaa liisha isbitaalka u yimaaday dhakhtar cusub oo qaabilsan dhanka qaliinka bal ka waran ogeysiisaas iyo bulshada siday kaga faa'iidaysteen bismillahi alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi wacala aalihi wasaxbi wasalam mashruucan hadda isbitaalka guud ee kunyabrow mashruucan cusub waa mashruuc qaliin ah oo qaliinkaas oo lacag la-aan ah ee, ama bilaash ah ma saad saad u taqaanid ama without money ah operation Een, waqtiga uu bilowday cilaanka waa la geliyey wuxuu bilowday ee, shantii bishii koo iyo tobnaad ee, kun afar boqol afartan iyo lixdii oo u dhiganta saddexdii bishii shanaad laba kun iyo labaatan iyo shan wuxuuna soconayaa qaliinkan lacag la-aanta ah muddo soddon maalmood ah wuxuu ku egyahay soddonka bisha koo iyo tobnaad ee, kun afar boqol afartan iyo lix oo u dhiganta labada bishii lixaad laba kun iyo labaatan iyo shan soddonkaas maalmood ayuu soconayaa marka een, hawshaas ayaa hadda maaragtay ka jirta ee, cusub ee, mashruucaas cusub ayaa ka jira isbitaal guud ee kunyibarow waa gartay een, ogeysiiska ka bacdi dadka een, isbitaalka imaaday tir ahaan meeqa gaarayaan Een, ilaa hadda waxaa noo timid ee, muddadaas dhowrka beriya hadda muddo isbuuc ah weye oo isbuuc ka yara waxaa noo timid laba bukaan labadaas bukaan isku meel ay ka yimaadeen oo meesha la yidhaha deegaankan hawaay bay ka yimaadeen Een, mid waxaa lagu sameeyey qaliin ee, toddobadii bishii koo iyo tobnaad kun afar boqol afartan iyo lixda ayaa lagu sameeyey qaliin oo buro ah oo buradaas oo buro adag ah waxaana laga soo saaray buro oo maaragtay miisaankeedu uu yahay shan boqoloo garaam ama nuskiilo hadba saa u taqaanid qaliinka labaadna wuxuu dhacay habeenkii ku xigay oo sideedii bishii koo iyo tobnaad kun afar boqol afartan iyo lixda hijriyada ah oo u dhiganta lixdii bishii shanaad ee laba kun labaatan iyo shanta oo miilaadiga ah Een, ninkaasna waxaa laga qalay buro buradaas oo nooceedu yahay loo yaqaano buro biyood marka qaliinadaasna waa lagu guulaystay dadkiina caafimaadkooda hadda wuu fiican yahay Een, isbitaalkana lagu daaweynaya daaweyn caadi iyo qalajiya ah u socda insha allahu waa dadkana aad bayna ugu faraxsan yihiin waa ka mar haddii dadkaas qaliin lagu sameeyey een, ma jiraa een, bulshooyin gobolka ah ama deegaano kale ama gobol kale idinka soo bacay dad badan oo maaragtay oo maaragtay aniga ila soo xiriiray ama dadka la soo xiriiray ayaa jira allah mustacaan ama gobolkan shabeellaha hoose noqdaan ama goboladan dariska la ah gobolka ah ha noqdaan Ee, qaarkoodna ay jidka kusoo jiraan qaarna ay noo sheegeen rabitaankooda inuu halkaas oo yahay marka way jiraan dad maaragtay usoo socda halkaan oo arrintaas iclaankaas markuu gaaray iclaanka dadna idaacad buu ku gaaray iclaamkan afurqaan ay gaarsiisay dadna dadka ehelkooda iyo qaraabadooda halkan jooga ama saaxiibadooda asxaabtooda halkan joogta teleefon ugu sheegaan ha noqdaan saasaa dadka akhbaarta ku gaartay wayna jiraan dad soo socda iyo dad naloo sheegay intaba way jiraan dhakhtarku burada kelima qaliin ku sameynaya mise waa guud ahaan qaliin guud waay qaliin guud weyn qaliinka marka la yidhaahda isbitaalka hore muu qaban jiray shaqadan
qaliimo waa jireen waa isbitaalku qaliimo waa qaban jiray oo maarata dhakhaatiir maarata doctor maslax oo kale qaliimo waa sameyn jiray ma fahmino ilmaha qalo iyo burooyinka iyo qaliimo badan wuu sameyn jiray waxaa kaloo imaan jiray dhakhtar indho maarata indhaha ah oo daweyn iyo qaliinba isugu jira oo indhaha fiiqi jiray ama qali jiray dhakhtar indhaha sida maarata alla socotaan ama iclaanka laga sheegi jiray ama dad badan oo macnaha maaragtay wax weyn isaga gartay ay jiraan oo intaas qaliinadaas waa horey waa loo sameyn jiray agaasima bal ka warna isbitaalka guud howsha ka socda isbitaalkan hawsha ka socota maaragtay waa howl aada u weyn oo aada maaragtay u baaxad badan waayo howl maaragtay oo lasoo koobi kara maaha oo qaybaha badan oo isbitaalka way aad bay u shaqeeyaan marka wax lasoo koobi kara maaha shaqadiisa aad bay u badan tahay shaqadu waa jaam waa jaam aad bay u badan tahay deegaankan maaragtay kuyumborow iyo nawaaxigeedana waa looga yimaadaa guud ahaan gobolkan iyo gobolo kaleba xataa isbitaalkan waa looga yimaadaa marka shaqada isbitaalka waa shaqo aada u weyn oo maaragtay aada u badan dadka la qaabilayana maaragtay aad bay u badan yihiin marka shaqo weyn oo maaragtay aan soo koobi karnaa maaragtay isbitaalkan ka socda waa gartay agaasime tan iyo dib u dhiskiisa isbitaalka ma jiraa waxyaabo lagu soo kordhiyay isbitaalka isbitaalkan markii la dhismahan weyn la dhisay ee maaragtay hadda wuxuu u dhalaynaa inuu dhisan yahay hal sano muddo hal sano waaye muddada hal sano wax badan lagu soo kordhiyey hadday shaabarad ahaan lahayd hadday dhakhaatiir ahaan lahayd haddii qeybtan umulsada iyo maaragtay ahaan lahayd emergency hadday ahaan lahayd hataa qalab cusub iyo maaragtay kombiyuutaro allah mustacaan shee baarada qolaba cusub baa la keenay marka shaqo ayna aada badan oo qaybaha kala doonaya maaragtay maxaa ahaa isbitaalka baa jira oo cusub oo shaqooyin cusub ah dhakhaatiir cusub ma fahmino marka waxyaaba badan aa jira howlo badan waa ka socda isbitaalkan waa gartay haddeertan isbitaalka waxa u wadaa howlo qaliin ah bal ka waran bulshooyinka idin dhegeysanaya haddaad tihiin maamulka isbitaalka kuhebrow maxaad u baaqaysaan dadka waxaan ugu baaqaynaa fursaddan waa fursad gaaban waa fursad muhiim ah waa fursad qaali ah waa macnaha fursad maaragtay loo baahan yahay dadka maaragtay kunyibrow jooga ama nawaaxigeeda ama meelaha fogfog loo baahan yahay inay ka faa'idaystaan marka waxaan ku adkayn lahaa dadka inay fursaddan ka faa'idaystaan waa qaliin waa wax fursad muddo gaaban oo qaliin ah marka waana lacag la-aan marka marka waa fursad qaali ah marka dadka waxaan dhihi lahaa fursaddan ha ka faa'iidaysto anaga dad badanaa naloo sheegay oo qaliin u baahan mustacaan marka waxaan ognahay marka dadkaas inay u baahan yihiin qaliinkaas marka waxaan ku adkayn lahayn dadka waar dadka maaragtay qaraabadooda magaalada degan iyo ehladooda iyo asxaabtoodaba inay dadkaas u gudbiyaan oo yidhahdaan qabiilkan inuu qalinkan qalin lacag la-aan yahay dadkaas marka ay u sheegaan inay ka faa'idaystaan aniga saasaan marka kula dardaarmi lahaa dadka